الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال كتاب أحكام الأقضية والشهادات وحو كتابي هي أحكامتي أي لهيد qadiyooyinka iyo xugunnadu iyo markhaatiyadii waa aqdiya waa qadaagii iyo xukunkii iyo shahaadaadkii iyo markhaatiyadii isagaa sheekhu inoo caddayn doona tacriifkeeda luq ahaan iyo istiraax ahaanba waxa u asala qadaha aayad qur-aan iyo axaadiis nebiga sala allahu calayh wasalam ka sugnaatay waxaa ka mid a xadiidka aayadda qur-aanka ilaahay leeya wanixkum baynahum bimaa anzala allah waxaad ku kala xugmisaa dadka dhexdooda wixii ilaahay soo dejiyey ee kitaabkiisa qur'aanka iyo wixii markaa isaga u waxyooday qowligii iyo ilaahay hadalkiisa faxkum baynahum bilqist dhexdooda waxaad ku kala xugmisaa cadaalad xadiid ayaa ka mid a sida xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi ijtihaada alxaakimu qofkaa xaakimigu markuu ijtihaado dadaalo fa akhdaa uu geefo falahu ajr ajri buu leeyahay ijtihaadka iyo dadaalka xaqa raadidiisa uu ku doonayey uu ku gaahelay wa in asaaba haddii uu xaqii asiibana falahu ajraani laba ajri ayuu leeyahay ajrigaa ijtihaadka iyo ajrigaa markaa heliddii xaqa u asiibay ayuu ku helayaa waxaana imaamu nawowi uu sharxu muslimka ku soo naqlinayaa muslimiintu inay ku ijmaacsan yihiin inuu kaasi yahay xaakimka dee caalimka ah ee yaqaano markaa wixii wax lagu xukminayey ee caadilka ah ee ehel u ah xukunka laakiin kii aan isagu ehel aanu ahayn inuu wax xukumiyo isagaasi ajrina yeelan maayo haba asibe bal waa ku dambaabayaa bay yidhahdeen xukunkiisuna ma fulayo waxaana u daliila xadiidka asxaabu sunan iyo ay warinayaan xaakim iyo bayhaqi iyo ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuuhi alqudaatu halaath dadka wuu xukumaa waa saddex qaadin fi ljanna wa qaadiyaani fi nnaar hal qaadi jannada ayuu gelayaa laba qaadina naarta ayay gelayaan ama aladii fi ljanna ka isagu jannada ku sugan ee jannada gelayaa fa rajulun carafa alxaqa waqadaa bihi waa nin xaqa gartay oo yaqaana wixii dadka lagu kala xukminayay iyo diinta yaqaana kuna xukmiyey oo aan ka weecannin labada naarta ku sugani waxa weeye mid waa nin xaqii garanaya oo wixii iyo diintii dadka lagu xukminayay garanaya laakiin jawr xukunkii ku sameeyey oo gees maray midna waxa weeye mid ku xukumay dadka jahli iyo aqoon darra ku xukumay labadaasina ahlu naar weeyaan ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi waxaa soo aroortay nusuuska digaysa qadaaga iyo garsoorka qabashadiisa xadiid abu daa'uud iyo tirmidiyi ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam waxauu yidhi qofka qaadi laga dhigo waa qof la gowracay mindi la'aan ayuu ka dhigan yahay qofka aan mindi lagu gowracina wax kale lagu kirkira maxaad umalay dhibta soo gaadhaysaa saasoo kale ayuu ka dhigan yahay sidaa daraaddeed baa culimmaduna ay ka degi jireen oo ereyada markaa laga wariyey salafkii waxaa ka mid a inuu mid ka mid yidhi haddii qadaa iyo dil ha lagu dila iyo garsooraha lagaa dhigo lay door gelin lahaa dilka ayaan markaa dooran lahaa sidaa daraaddeed baa culimmo fara badanoo markaa loo soo bandhigayna ay diideen dee haddana waa arrin ummaddii ay u baahan tahay oo laga maarmaana markaa taxdiirkan iyo digiddani waxay markaa ku socotaa ciddaa dee aan ama aqoonta u lahayn ama sidii markaa la doonayey aan ugu soconinay markaa aan dadka ugu xukminaynin waalaqdiyatu waa jamcu qadaa'in qadaa'in ayaa markaa aqdiya lagu jamciya bilmaddi qadaa markaa la yidhaha wahuwa luqatan ixkaamu shayi waa shayga markaas oo la sugo waymdaawiyo isagoo la socodsiiyo wa sharcan xagga sharcina waa faslu lkhusuuma waa khusuumadii iyo doodii iyo murankii ka dhexeeya bayna khasmayni laba qof oo murmaya oo isase bixukmi illaahi tacaala ilaahay xukunkiisa lagu kala saaro wa shahaadaatuna waa jamcu shahaadatin masdaru shahida min ashuhuudi ayay ka ahaatoo bimacna alxuduur markaa xaadiridii goob joogida tacriifkii markaa aqdiya iyo shahaadaad oo ciwaanka markaa kitaabku ahaa ayuu markaa inoo tacriifiyay wuxuu yidhi walaqdiyatu jamcu qadaa'in bilmadi oo qadaa la yidhaahdo wa huwa luqatan waa ixkaamu shayi shayga oo la sugo waimdaawiyo isagoo la socodsiiyaa la yidhaahdaa shayga markuu siduu ahaa loo qabto ee loo socodsiiyo ayaa qadaa la yidhaahdaa xagga luqada wa sharcanna faslu lkhusuuma waa khusuumadii iyo murankii u dhexeeyey bayna khasmayni laba qof oo murmayo is haysa oo lagu kala saaro bixukmillaahi tacaala ilaahay xukunkiisa ayaa la yidhaahdaa wa shahaadaatuna waa jamcu shahaada shahaado oo muradabaa shahaadaad lagu jamciye masdaru shahida min ashuhuudi ayuu kaada oo bimacna alxuduur markaa xaadiridii iyo goobjoogidoodee qofku wuxuu ka marakacayaa waa wuxuu markaa dee goobjoogu ahaayuu la socdo haddaba wuxuu sheekhu walqadaa'u qadaha iyo garsoorku fardu kifaayatin waa faral iska kaafina fa in tacayana calaa shakhsin hadduu ku caynoobo walaziman waxaa ku ajiba talabuhu inuu dalbo oo uu doono ayaa ku ajiba waxau sheekhu leeyahi walqadaa'u qadaha iyo garsoorku fardu kifaayatin waa faraloo hortu dee arrinay markaa ummaddii u baahan tahay weeye bini aadmigana laba qaybood buu u qaybsamaa qaybi waxa weeye qayb naftooda ka garsoorta oo wixii markaa lagu leeyahay iyadu iska bixisaa wixii markaa ay cid ku leedayna si wanaagsan uga doonta cidina waa cid mar walba gardaroonaysa oo waxaanay lahayn markaa doonaysa ama wixii lagu lahaa markaa iska difaacaysa oo aan bixinaynin welibana waa ummadda iyo bulshadu say u badan tahay kuwaa in la helo cid markaa xilliga mas-uuliyad loo dhiibay oo dadka ka qabata waa arrin laga maarmaana oo waa faral hordu waana fardulkifaaya oo haddii ay markaa dad badanoo u suubamo oo hawshaa qaban kara oo shuruuddii markaa qaadiga ama garsoorahala laga helayo naaxiyada iyo jihada fardukifaaya ayay noqonaysaayo haddii ay cidi qaban weydana waa lagu dembaabayaa haddii markaa cid uu habboonay ay qabatana intii kale wuu ka dhacayaa waxaana yidhaahdaan culimmadu masaafada loo yaqaano masaafatulcadwa masaafatulcadwa waxay yidhaahdaan waa masaafada qofka saaka ka lahaa oo ka soo noqonayo iyadoon gabalku dhicin meesha qofku intuu tago haddana ka soo laba goor noqonayo ayaa masaafatulcadwa ay yidhaahdaan masaafatulcadwahaba inaan laga waayin garsoore ayaa wanaagsan bay yidhaahdeen oo qofku dee daarulislaam marka la joogo waa inuu garsoor ka heli karaa meel marka uu saaka ka laha ee dacwaddii hawshu lahaa uu ka soo guto dabeetana uu caawa haddana gurigiisa iyo halkuu degana uu ka soo hoyanayo naaxyada intaasay yidhahdaan ama masaafatulcadwa bay yidhahdaan waa inay laba qaadi oo kastaba intaasi ay u dhaxaysaa markaa naaxiyada iyo masaafada haddii ay dad fara badanoo u suubamo oo qaban kara ay jiraan waa fardulkifaaye haddii kale markaa oo mid qura uni joogo farducayn baynu noqon doontaa sianu halkan noogu sheegayo fa in tacayana calaa shaksin waa markaanu shaksi ku caynoobina fain tacayana calaa shaksin shaksi hadduu markaa faralkii cayn ahaan u qabsado oo masalan isaga ayuunbaa garsoorkaa qaban kara naaxiyada iyo jihada iyo masaafada isaguunbaa qaban kara lasimahu talabuhu inuu doonaa waajib bay ku tahay haddii aan marka horeba markaa aan loo dhiibin haddaan marka horeba loo dhiibin inuu doona waa waajib haddii loo dhiibana inuu aqbalaa yacni waajib ayay ku tahay walaa yajuusu ma bannaana an yeliya alqadaa'a qadaaga iyo garsoorka inuu qabto oo markaa dada kale xukunkooda ilaa man mid mooyaane istakmalad fiihi ay buuxsantay khamsata cashara shan iyo toban fii bacdi nusakhi khamsa casharata shan iyo toban khasla xaaladood axaduhaa midkeed alislaamu waa islaamnimo falaa tasixu wilaayatu alkaafiri gaal wilaayadiiiyo mas-uuliyaddii ma ansaxayso walow kaanad calaa kaafirin midlihi gaal lamidaba markaa ha loo magacaabaye wilaayadiisu ma ansaxayso qaala almaawardiyu sheekhaa weyne maawardi wuxuu yidhi wamaa jarad bihi waxay ku socotay caadatulullaati nimanka madaxda caadadooda iyo badhasaabada caadadoodu oo min nasbi rajulin nin magacowgiiyo ogidii ah min ahli dimmati ahludimaha ka mida marka ay mid markaa u magacaabani fataqliidu ri'aasati wa zacaama waxa weeye waa magacow madaxnimo iyo hogaaminun laa taqliidu xukmin wa qadaa magacow iyo mas-uuliyad xugun iyo garsoor ma aha walaa yelzamu ahla dimmati ahludimahana ku laasimi maayo alxukmu xukunkiisaas ku laasimi maayo biilzaamihi isaga laasimintiisa bal biiltizaamihim islaaziminta ayagu ay isku laasimiyaan ayuunbuu ugu waajibayaan waxau sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala walaa yajuusu ma bannaana an yarya alqadaa'a qadihii inuu qabto oo uu aqbalo oo uu doonto iyo in loo dhiibatoona ma bannaana ilaa man qof ayuunbay ku bannaantay istakmarad fiihi ay dhammaystirantay oo ay ku ururtay mooyaane khamsata cashara wa fii bacdiinusakhi khamsa casharata khasla shan iyo toban xaaladood ka ay ku urureen ee markaa ay dhammaystirmeen ay u buuxsameen ayuunbaa markaa in loo magacaabo oo isaguna uu qabto ay u bannaan tahay ciddii kale markaa uma bannaano uma ansaxayso axadu haddaba khisladaha iyo xaaladaha midkood waxa weeye al-islaamu islaamnimo ayaa loo shardiyaa garsooraha markaa garsooro loo magacaabayo oo falaa tasixu wilaayatulkaafiri gaal wilaayadii iyo mas-uuliyaddii garsoor markaa mas-uul looga dhigaa ma ansaxayso walow kaanad calaa kaafirin midlii gaal markaa lamidaba ha ahaadee oo wilaayadaa markaa ahal uma ahay islaam ayaa u hera qaala almaawardiyu sheekha maawardi la yidhaaha wuxuu yidhi wamaa jarad bihi waxa ay ku socotay caadatulwulaati nimanka badhasaabada dee xilliyadii hore badhasaabada iyo maamulada gobollada cadadoodii waxay ku socotee ee ah min nasbi rajulin nin magacowgii iyo oogiddii min ahli dimma qolada ahlu dimmaha ahee gaaladaa inala degan ee jisyada iyo cashuurta laga qaado magacowga ay nin ayaga markaa ka mida u magacaabaan oo markaa dee mas-uul ka noqda taasi waa fa taqliidu ri'aasatin wa zacaama waxay leeyiin waa taqliid iyo magacow xagga madaxnimada ahoo madaxuunbuu u noqonayaa waa zacaamo iyo sayidnimo iyo hogaamin ayuunbuu markaa u noqonayaa mooyaane laa taqliidu xukmin wa qadaa taqliid iyo magacow markaa xugun iyo garsoor loo magacaabay ma aha taqliidku asigiisa waa qoorugelinta laakiin magacowga tawliye iyo taqliidiya waa isku macno waa magacowga walaa yelzamu ahla dimma qolyaha ahlu dimmaha ee gaaladaa jizyada ka qaadno ayagana ku laasimi maysa alxukmu xukunkiisaasi kuma laasimayo biilsaamihi isaga ku laasimintiisa isagu awooduma le markaa waxa xukmay inuu ku ilsaamiyo le'annu xaakim iyo qaadi midnaba maaha bal biiltisaamihim ayagu hadday islaasimiyaan ay oggolaadaan waxa uu kala yidhi hadday iyagu oggoladaan saasuu ugu waajibaya laakiin isagoo awooduu ku ilsaamiyo ma laha wathaani iyo wathaalidu ka labaad iyo ka saddexaad albuluuqu waalcaql waxa weeye qaangaar iyo caqli falaa wilaayata wilaaye iyo mas-uuliyad iyo xil garsoor lisabiin wa majnuunin uma sugnaanin adbaqa junuunu isku joogiya am laa iskuma joogina waraabicu kaafrano alxurriyatu waa xornimo oo falaa tasixu wilaayatu raqiiqin addoon wilaadii ma ansaxayso kullii dhammaantii raqiiqa aw bacdiha ama barhkii waalkhaamisu ka sharada addukuuratu waa ninnimo falaa tasixu wilaayatu imra'atin haweenay wilaayada iyo mas-uuliyad garsoor ay qabato walaa khundaa iyo labeeb midnaba ma ansaxayso walow gulliya alkhundaa haddii labeebkii loo magacaabo garsoorkii xaala aljahli xaalad laga jaahiliyay xaaladiisa oo faxakama dabeeta uu xukumo uma baana dakaran lab u caddaado lam yanfud xukmuhu ma fulayo fi lmadhabi madhabka markaa haddaan madhab ku soconno waxau sheekhu leeyahi raxima allahu tacaala wahaaliu wathaani wathaalis khasladda labaad iyo saddexaad ee waxyaalihii loo shardinaya qofka garsooraha noqonaya waa albuluuqu waalcaql waa inuu markaa caqli qaangaar iyo caqli leeyahay oo qaangaarna iyo caqlina leeyahay falaa wilaayata wilaaye iyo mas-uuliyad qadaa iyo garsoor uma sugnaanin lisabiyin sabi wa majnuunin iyo kii waallaa le'anno ayaga ayaa mas-uul laga yahay ayagu cid mas-uul kama noqon kara xilma qaadi karaan adbaqa junuunu isku joogiya awlaa iskuma joogina ama waalidiisu waalli markaa isku joogto isku bixis ha ahaato ama waalli markaa googo'aysa ha ahaatee mar hadday waalida iyo baftaasiba ku jirto garsoolo ma noqonayo waraabicu ka afraadna alxuriyatu xornimo ayaa la shardiyaaye falaa tasixu wilaayata raqiiqin addoon wilaayadii ma ansaxayso kullii dhammaantii addoona ow bacdihi ama badhkii uu addoon yahay kaana isagana ma ansaxaysooo dee wilaaye ahalu maaha isagii baa markaa la leeyahay isagii baa markaa khidmo iyo shaqo markaa dee sayidkiisa ku mashquulsanoo isama noqonayo waalkhaamisu ka shanaadna addukuuratu waa ninnimo falaa tasixu ma ansaxayso wilaayatu mara'atin haweenay wilaayadeed iyo mas-uuliyaddeed markaa qadaa iyo garsoorkii loo dhiibo walaa khundaa labeebkii markaa mushkilka ahaa in loo dhiibo markaa qada iyo garsoorna ma ansaxayso taa markaa in ay shardi u tahay qaadiga inuu yahay nin waa shardi ay qabaan jumhuurulculamaa ayaa qaba hadiyo goolele jumhuur marka laga cabirana waa marka ay markaa saddex madhab afartan madhabood saddex markay meel wada maraan ayaa inta badan jumhuur laga laga cabbiraa oo waxay leeyihiin markaa ma bannaano haweenay in loo magacaabo qadaa iyo garsoor waxay deliishanayaan markaa xadiidka saxiixa ee guud ahaan ka hadlayay markaa mas-uuliyadda iyo xilka ruuxa dumara layaflixa qowmu wallow amra'a o amrahum imra'a ma liibaanayaan ama may liibaanin qole arrinkooda iyo taladooda ruux dumara u dhiibay midda labaad waxay leeyihiin dee haweenaydu imaamadii weynayd iyo mas-uuliyaddii sare ee ri'aasatu dowlaha ahayd markaa looma dhiibayno halkaana dee arrin ay culimmadu markaa isu wada waafaqsan yihiin ayay ahayd wilaayada iyo balasaabnimada iyo mas-uuliyadaha gobolladana iyadana looma dhiibaynin mar haddii aan kuwaa loo dhiibaynin dee garsoorkuna markaa kuwaas ayuunbuu la mid yahayoo loo dhiibi maayo iyadana midda kale waxay yidhaahdeen nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam khulafaa'u raashidiinkii a'immadii kale ka dembaysay lagama soo guurin oo lagama hayo inay ruux dumara u dhiibeen garsoor oo ay garsooro ka dhigeen ama wilaayad beleday badhasaab uga dhigeen gobol iyo naaxyo lama hayo haddii marka ay bannaanaan lahayd arrintaasina oo dumarka in garsoor loo dhiibo amaba yacnii badhasaabnimo iyo wilaayo gobol loo dhiiba hadday bannaanaan lahayd dee hal mar uunbay markaa nebiga sala allahu alay slam ay ka suurtogeli lahay ama khulafadii ay ka suurtogeli lahay beled beldaadda ka mid ah ama garsoore looga dhigi lahaa ama looga dhigi lahaa markaa badhasaab looga dhigi lahaa iyo waali masay dhicin ummaddana dee hadda diin cusubi u soo degi mayso wixii awalkeedii u diinahaa ee xilligii nebi maxamed u diinahaa ee khulafada xilligeedii u diinahaa salafu saalix agtooda wixii diinka ahaa ayuunbaa maantana u diina diin cusuboo la soo faqayo iyo mid cawlamada iyo jandarka la waafajinaya ma jirtee tii ilaa xilligaas soo socotay ayuunbaa lagu dhaqmayaa taa macnaheeduna ma aha in ruuxii dumar ahayd meel lagaga dhacayo ruuxa dumara yacni waa looga tudhayaa waayo qaadigu wuxuu u baahan yahay inuu markaa raggii dhex galo hadday tahay markaa fuqahadii wax la weydiinaya lala tashanayey wuxuu u baahan yahay khusuumdii iyo dadkiis hayse markaa inuu dhex galo wuxuu u baahan yahay markaa markhaatiyadii inuu dhex galo ruuxii dumar ahaa yacni in la eego qur-aanku wuxuu leeyahay dee ayaguna araggooda ha laabaan ragguna araggooda ha ka laabaan codkoodii baa la yidhi markaa hoos ha u dhigaan inay markaa is-asturaan oo aanay markaa ikhtilaad iyo dhexgal iyo khalwo iyo ku gaar noqosho aanay samaynin inaanay safar gelin oo imminka gabadha dee loo magacaabo badhasaaba ladhaa gobol hebel baad badhasaab ka tahay dee waxaa laga maarmaanaya in maxramkeediina la helo halkaana la joogi lahaa le'annahu xukunka sharciga ah ee ah masalan qofku hadduu sinayso aan guur hore soo marini waxaynu ku soo marnay in boqol jeedal iyo taqriibu caamin sanad musaafiriintii ay tahay ruuxii dumarka haddaan maxram lahaynin halkaa loo musaafirinayo u raaca dee looma magaa looma lama musaafirinayna xukunkaa markaa waa laga daynayay dee markaa halkii loo magacaabayo maxram bay u baahan tahay yacni cid hadday khalwo kula samaynaysa maxram bay u baahan tahay yacni waxani waa wax looga tudhayo muhiimadda iyo mas-uuliyadda iyo xilka ay ummadda u hayaan ayaa mid walba ka weyn oo ubadkay markaa dhalayaan ee ay nuujinayaan ee ay caloosha ku sidaan iyo culayskiisa iyo hawshiisa iyo tarbiyada iyo ummadda dhan ay soo saarayaan taas ayaa ka weyn oo deetana tan waa laga fudaydiyey meel ka dhac dumarkii meel lagaga dhacayo iyo gurigii oo lagu xabisayo iyo ayaga oo la camal tirayo ma aha gaaladu ayagaa camal tiraya ayagaa luqmatulcayshii u quuri waayey oo inay markaa shaqo tagto ay meel walba orodo ayaga ayaa markaa doonaya dee maxay inoogu qasbayaan innaga ayaba waataa iminka doorashadii maraykanka dee waataa ruuxii dumarka afka dhulka loo geliyey e markaa nin ummadoo dhammi ka soo hor jeedo ayaa markaa laga doortay maxay markaa innaga inoogu qasbayaan si calana bay markaa u diideen ruuxaa dumar inay madaxweyne u noqoto kii ummadoo dhammi ka qaylaysa laga soo horjeeday ayay markaa ka doorbideen markaa waxaanay iyaguba samaynaynin innaga markaa ayaynagu qasbi ruuxa dumarana islaamku wuu maqmusay oo wuu karaameeyey oo wuu sharmay oo wuu qadaray qadariye laakiin meel lagagama dhicin guriga markaa inay ku sugnaatay ubadkeedana waa sharaf iyo hawsha oo laga dhowree ninka markaa shaar iyo surwaal u geliye suuqa eriyey ee markaa macaamiisha iyo warshadaha iyo xafiisyada dhexgeeyey kaas ayaa sharafdeedii iyo xaqeedii meel kaga dhacay ee ka ilaaliye xaqeedii u kafaalo qaaday meel kagamuu dhicin taasi markaa waa taasoo waa say jumhuurulculamaa ay qabaan xanafiyada qolada la yidhaahdo ayaa waxay qabaan wixii aan ahayn xuduudda iyo qisaasta inay qaadi ka noqon karaan macnaa waxay ka markhaati furi karaan dumarku waxay ka markhaati furi karaan wixii xoola iyo la xidhiidha laakiin xuduudda iyo qisaasta kama markhaati furaan wixii ay markhaatigoodu badnaana garsoorona way ka noqon karaan ayuu abu xaniifa isagu qabayo jumhuurka ka soo hadhay waa isaga qolada daahiriyada la yidhaahdo ibnu xasmi iyo daawuud adaahiri iyo iyo imaamka weyn ee la yidhaha imaamu abari ibnu jariir atabari labadaas oo keliya qolyaha qolyaha daahiriyada iyo imaamka ayaa qaba mutlaqan inay haweenaydu garsooro noqon karto laakiin jumhuurulculamaa halkaas ayay tegeen dadka muslimiintaana waxa ay culimmadoodu bedihoodu ay qabaan ee ilaa xilligaa nebiga soo socday ayuunbaa u diina iminkana waa la wadaayoo dumarkii dabadaa lagaga jiraa oo guryahoodii baa laga saaraya oo qoyskii baa la baabiinaya oo bulshaha la baabiinaya mar siday toodii u baaba'day ee qoysaskoodii u baabeen oo ubadkoodii u baaba'ay ee guryahoodii u baabeen ayay doonayaan teennana inay u baabiyaan waa taa la leeyahy baarlamaankii koota marka ha loo xidho markaa la dhex gelinayo meel walba waa taa la tababarayo u n d b ay meel walba ku tababarayso si garsoorayaa looga dhigo maxay ugu tababari waayeen inay macallimada hablaa u noqdaan maxay ugu tababari waayeen guryaha iyo markaa shaqadooda rasmigaa si ay u qabsan lahaayeen maxay ugu tababari waayeen inay markaa mumaridaad iyo markaa kuwa dadka daweeye inay noqdaan maxay markaa garsooro un ugu soo wadaanay ugu soo riixayaan iyo markaa manaasibta yacni siyaasiga ee dhibta badan islaamku uga tudhay waxa weeye u danayn maaha iyo xaqeedoo la ilaalinaye waa lumin markaa la luminayo iyo burburin markaa bulshadii la burburinayo ee waa inaynu sidaa u ogaanaa markaa wuxuu yidhi sheekhu adukura falaa tashagu laa tibraati walaa khunha walow wulliya alkhunha haddii kii labeebka ahaa la magacaabo xilkii loo dhiibo xaala aljahli xaalad laga jaahil yahay xaaladdiisa oo aanu markaa nin iyo haweenay midnaba ku caddayn dabeedna saa uu ku xukmiyo uma baana dakaran laba u caddada lam yanfud xukmuhu xukunkiisu markaa ma fulayo fi lmadhabi haddaynu madhab qabanno wasaadisuka lixaadna alcadaalatu cadaalad ayaa la shardiyaa wasayatii bayaanuhaa caddaynta cadaaladuna fii fasli shahaadaati buu inoogu iman doonaa falaa wilaayata lifaasiqin mid ku faasiqgaroobay bishayin wax laa shubhata lahu fiihi wax shubhaya aanay ugu sugnayn kaana isagana qado loo dhiibi maayo waxau sheekhu leeyahy raxima ullahu tacala wasaadisu shardiga ama khasladda lixaad ee looga loo shardiya qofkii markaa qaadiga noqonayey waa alcadaalatu waa cadaalad cadaalad waa dhexdhexaysi sharcanna waxa weeye dee qofka lagu tilmaamaya caadilka waa qofkaa dembiyaalka waaweyna ka dheeraaday kuwa yaryarna markaas aan daa'imin muru'ada iyo markaa dee dadka lanfacahee la midkaana akhlaaqdooda iyo dhaqankooda ilaaliya ayaa la yidhahdaa caadil waa inuu qof caadilah oo dee qof dembiyaashii waaweynad ku dhacaya kuwii yaryaraa markaa dhex dabaalanaya oo iska cadaysa waa inaanu ahayn ku markaa dee bilaa sharaf oo bilaa qiimo waa inaa qof markaa sharafdii iyo dhegtii iyo dadka la midkaa ilaalinaya akhlaaqdoodi dhaqankoodii waa inuu yahay wasayaati bayaanu bifasli shahaadaatina wuu inoogu iman doonaa cadaaladda caddaynteedu falaa wilaayata wilaaya lifaasiqin umay sugnaanin mid faasiq ku noqday bishayin wax bishayin tu faasiq ay ku tacalluqaysaa falaa wilaayata mas-uuliyada lifaasiqin mid faasiq u noqday bishayin wax laa shubhata lahu fiihi wax shubhaaya aanay ugu sugnayn qof faasiq ku noqday kaasi wilaayo male wuxuu markaa mafhuumka hadalka u dhacayaa hadduu qofku faasiq yahay laakiin wax dee shubha iyo wuxuu isaga ekaadeen markaa uu faasiq ku noqdo kaa isaga wilaayadiisu way ansaxaysaa masalan abu xaniifa wuxuu qabaa khamriga haddii markaa dab lagu kariyo oo dabeetana saddex meeloodoo meele ay baxdo wixii wax waarinayay baa markaa ka baxayoo haddii uu markaa kaa cabbo yacnii dee wax markaa shubha ay ugu sugan tahay ayuu faasiqu noqdo abu xaniifa ayaa bannaynaya idan markaa qofka noocaasoo kale arrin markaa laysku khilaafsan yahay oo aan laysku waafaqsanayn markaa ku dhaca kaasoo kale dee wuxuu faasiq ku noqday wax markaa shubha ay ugu sugan tahay culimmada ay isku haystaan kaasoo kale markaa isaga garsoorkii waa loo dhiibi karaa oo qaadi waa laga dhigi karaa laakiin shay aan wax shubha iyo wax isaga ekaysiisi aanay ku jirin ka faasiqa ku noqday loo dhiibi maayo wasaabicuka todobaan macrifatu axkaami alkitaabi wasunna waa inuu garanaya axkaamta kitaabka iyo sunnaha calaa dariiqin ijtihaadi ijtihaad waddadiina waa inuu ku garanaya walaa yushtaradu lamana shardiya xifdu inuu kor xifdu liaayaati alaxkaami aayaadka axkaamta walaa axaadiidiha iyo axaadiidada almutacalliqaati biha ee la xidhiidha can dahri qalb inuu dhabarka ka hayaa korka ka hayaa shardi maaha wakharaja bilaxkaami waxaa ku baxay alqisasu waalmawaacidu qisooyinkii iyo waanooyinkii ayaa ku baxay waxa uu sheekhu leeyahay wasaabicu macrifatu alaxkaam waa inuu garanayo axkaamtii macrifatu axkaami alkitaabi wasunna axkaamta kitaabka qur-aanka iyo axkaamta sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam waa inuu garanayaa sunnaha nebiguna waxa weeye wixii nebi maxamed loo tiiriyey ee hadal ah ee ficil ah ee taqriir iyo wuxuu sugay ah taas baa la dhayaa sunnaha nebiga waana qayb markaa dee waa asalka labaad ee usuusha diintu ay leedahay qofka taa diidaana waa qof gaaloobayo diinta dibadda uga baxaya hadda dee qofka cadhaysanee bela qaba ama fikraad wax kalate dee halkiisu la taagnaa maanta adduunkii waa kan isagu wada furmay nin waliba wuxuu qabay intuu soo duwaamuu facebookaa soo dhigayaayo qof walba aqalkiisa ay ugu tegaysa niman maanta dee sunnaha nebiga daaqadda ka saarayo wadaadda ahaan jiray laakiin iminka wadaadda ka baxay dee ayaynu arkaynaa maanta taana macnaheedu waxa weeye qur-aanka oo keliyay rumaysan yihiin qofka qur-aanka oo keliya rumaysanaya sunnaha nebiga rumaysanay salaad ma tukan karayaa waxa weeye maya waayo salaada ooga unbaa qur-aanku uu yidhi hadduu wax soo raaciyana warkacuu wasjudu rukuuca oo sujuuda buuhi wax alliyaaliya wax kale oo qur'aanku uu ka sheegay salaadda ma jirto waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nusila ilayhim nebiga waxaa loogu soo dejiyey qur'aankana si uu u caddeeyo oo qur'aanka alla soo dejiyey inuu dadka ugu turjumo qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo wixii lagu agsugaba waa turjumaad iyo tafsiirid iyo kaabid qur'aankii markaa uu ku fasirayo uu ku kaabayo dee qofka markaa sunnaha nebiga diida salaaddiina waa diidan yahay sekadii buu diidan yahay yacnii axkaamta dee diinta qaybu dee markaa qof diinta toos uga baxaya oo gaaloobaya weeye markaa waxba yaan la dhegaysanin oon loo dheg raaricin marka axkaami alkitaabi wasunna waa inuu garanayaa calaa dariiqi lijtihaadi dariiq weliba ijtihaada oo markaa uu kagala soo baxaya axkaamtii kitaabka iyo sunnaha waa inuu u garanaya qof mujtahida waa inuu yahay walaa yushtaradu lamana shardi xifduhu inuu xafidsan yahay liaayaati alaxkaami aayaadka axkaamta ka hadla walaa axaadiidiha axaadiida axkaamta ka hadasha almutacalliqaati bihaa ee ku tacalluqsanaa ee la xidhiidsanaa axkaamta can dahri qalb yacnii inuu korka ka hariyo ayada shardi ma aha ee wuxuu markaa shardigu yahay waa inuu markaa dee maxaasheedii iyo meelaheedii waa inuu iyo madaankeedii waa inuu garanayaa oo markaa aayaddii masalada wicaayadii tilmaamaysa waynu garanayaa xadiidkii nebiga tilmaamaya waynu garanayaa waa inuu markaa istidlaashan karayaayo uu la soo bixi karayaa dee nin caalimo oo mujtahida unbaa qaadinoon kara weeye markaa jaahilkii aan markaa waxba garanaynin isagu dee ma noqonayo garsoore ayay ka dhigantay dariskeenna qaybtiisooda halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرى شروطي قوي القرصورة يقاضيك لقدك إياه أولها مرقى وعين الوائن قرنيو أحكام الكتاب والسنة وائن قرنيو manaaha buu dhi inuu xafidsan yahay oo aayaat alaxkaam iyo axaadiis alaxkaam inuu can dahri qalbin ka haya dhabarka inuu koran ka hayaa shardi maaha weliba maanta dee waa la fudaydiyeyoo aayaatulaxkaam dee gaar baa loo saaray oo weliba madaahibta iyadoo ay ku salaysan tahay iminka jasaas kitaabka la yidhaha wuu qoray oo kale dee wuxuu ka hadlayaa axkaamta qur-aanka weliba fiqiga xanafiyada si waafaqsan qurdubi oo kale wuxuu ka hadlayaa fiqiga maalikiyada markaas si khilaafsan si waafaqsan abubakar ibni carabi oo kale maalikiyada kayaharaasi nin la yidhaha isna wuxuu leeyahay mid shaaficiyada yacni saabuni oo kale rawaayic ulbayaan fii tafsiir aayaati alaxkaam ayaa jira axaadiida markaa axkaamta ka hadlaysana dee madaahib weliba waa leeyihinay qaar ka wada dhexaysaana way jiraan oo lagu ururiyey oo axaadiiulaxkaamu lagu ururiyey oo qaybaha xadiidka kale laga reebay markaa inuu garanayaa arrin markaa laga maarmaana weeye can dahri qalbi yacnii qalbiga markaa lagu shabahay dhabarka xagga awoodda waxay dhahen waa min idaafati almushabahi lilmushabbah mushabbahii mushabubiga mushabbahii markaa loo idaafay macnaha qalbigii dhabarka oo kale xagga awooddaha inuu ku hayo ayada taasi shardi ma aha wakharaja bilaxkaami waxaa ku baxay alqisas waalmawaacid qisooyinka qur-aanka ku soo arooriya waanooyinka inuu markaa ayada garanaya waxba shardi maaha hadduu inta axkaamta ka yaqaano waa ku filantahay wathaaminuna macrifatu lijmaac ijmaacii waa inuu garanayo wa huwa itifaaqu ahli اlxalli waalcaqd waa iswaafaqidda cidda wax furta ee wax xidha ee min ummati moxamedin sala allahu calayh wasalam calaa amrin min alumuur arrin arrimaha ka mid a isku waafaqaan walaa yushtaradu lamana shardiyo macrifatu likulli fardin inuu mid kastoo min afraadilijmaaci garanaya ah bal yakfiihi waxaa ku fiiray fi lmas'ala allatii yuftii bihaa u fatwoon aw yaxkumu fiiha uu xukminayo waa inuu og yahay anna qowlahu hadalkiisu laa yukhaalifu lijmaaca fiiha ijmaacii inaanu khilaafaynin wataasicuna macrifatu alikhtilaaf waa inuu garanaya alwaaqic bayna alculamaai dhacay waalcaashiruna macrifatu turuqi اlijtihaad waa inuu garanayo ay kayfiyat alistidlaali si looga deliishanaya min adilati alaxkaami axkaamta adiladeeda waxau sheekhu leeyahay wathaaminu ka sideedaad macrifatu alijmaac waa inuu ijmaacii garanayo ijmaaca hadda waxaa laga wadaa almujmac calayhi masaa'ilkii lagu ijmaacay ee culimmada muslimiintu ay isku waafaqeen waa inuu markaa garanayaa saxaabadii iyo ciddii ka dembaysay li'annahu si aanu xukunkiisu aanu ugu dhicin calaa khilaafi alijmaac ijmaaca iyo waxay culimmada muslimiintu ku ijmaaceenna waa masdarka saddexaad kitaabka ilaahay baa kowa sunnaha nebigaa laba ah ijmaaca ayaa saddexa waa inuu garanaya masaa'ilka mujmac ee lagu ijmaacay si aanu markaa masala culimmada muslimiintu ku ijmaaceen aan u khilaafin xukunka garsooruhuna hadduu kitaabka khilaafo ama sunnaha khilaafo ama ijmaaca khilaafo ama qiyaas jeliya khilaafo isaga iyo garsooraha ka dambeeyaaba inuu buriyo oo la tirtiraa waajib weeye markaa si aanu taa u khilaafin waa inuu garanayo macrifat alijmac iyo almujmac calayhi masaa'ilkii lagu ijmaca waynu garanayaa dee waana la ururiyo maanta masaa'il yacnii masaa'ilka lagu ijmaacay dee hore maraatib alijmac baynu garanaya alijmac ibnu mundir baynu garanaynaayo yacni mawsuucat alijmac baa maanta jirta oo baab walba markaa lagu ururiyey masaa'ilka markaa culimmadu ay ku ijmaaceen markaa waa inuu kuwaana yaqaanaa haddaba wuxuuna yidhi ijmaac ibnoo fasiro wuxuu yidhi wa huwa itifaaqu ahli اlxalli waalcaqdi dadka markaa ahlulxalli waalcaqdi ahlulxalli waxa laga kuwa waxna fura waxna xidha arrimaha fure ee gunta ee ummaddu ay leedahay oo min ummati maxamed sal alla alay slam ka mid a calaa amrin min alumuur arrin ka mida arrimaha waa inay isku waafaqaan taas ayaa ijmaac la yidhaahdaa ijmaaca siday culimmadu ku tacriifiyaan waxaad mooddaa inuu markaa kani waxoogay uu ka yar duwan yahay laakiin waxay yidhahdaan culimmadu tacriifyada markaa ugu wanaagsan itifaaqu mujtahidihi haadihi اlumma bacda الnabiyi calaa xukmin sharciyin alulxalli waalcaqdi haddaan la odhanin wuxuu uga jeedaa sheekhu culimmada ayuu uga jeedaa waa inay isku waafaqaan ummaddan mujtahidiinteedu nebiga dabadii fii casrin min alcusuur wakhti wakhtiyada ka mida calaa xukmin sharciyin xukun sharci wayna isku waafaqaan taas waa ijmac la yidhahdaa caamada iyo dadka kale ijmaacooda lama ictibaariyo waa in mujtahidiinta ummaddaasi xilliga ay leedahay dhammaantood intii nebi maxamed geeriyooday sala allahu alay slam waa inay xukmi sharciya isku waafaqaan ama itifaaqu culamaa'i alcasri min ummati maxamedin sala allahu alay slm bacda wafaatihi calaa amrin min umuuri iddiin arri arrimaha diinta ka mida casri casriyaal ka midiisa nebi maxamed geeriyooday waa inay ummadda culimmada mujtahidiinta isku waafaqaan taas baa la yidhaha ijmac kan laakiin waxoogay naqsi baa ku jira oo ahlulxalli waalcaqdi hani haddaan culimmadii ayuu ga jeedaa min ummati maxamedin sala allahu calayhi wasalam intuu weliba nebigu geeriyoodayna waa ka go'antay calaa amrin min alumuuri addiiniya waana arrin arrimaha ka mida maahee waa arrin arrimaha diinta ka mida walaa yushtaradu lamana sharay macrifatu inuu garanayo likulli fardin mid kasta iyo masale kasta oo min afraadi alijmaaci min afraadi almasaa'il almujmaci masaa'ilka lagu ijmaacay hallahal inuu garanayaa shardi ma aha bal yakfiihi waxa ku filan ninka garsooraan laga dhigay waxaa ku filan fi lmas'alati mas'alada uu ka hadlayo inuu ogaado fi lmas'alati alatii yuftiha masaladu fatwada ka dhiibayu ka jawaabayo hadduu calaa sabiili اlfatwa u jawaabayo aw yaxkumu fiiha ama u xukmin fatwo iyo xugun fatwa iyadu waa sheegid ilzaam iyo laasimid iyo waajibini lama socoto iyo fulini amaa qadaaga isaga waxaa la socdaa xugun iyo ilzaamin baa la socda lagu fulinayo qofkii masaladaa uu fatwoonayo ama xukminayo waxaa ku filan inuu og yahay anna qowlahu hadalkiisani laa yukhaalifu alijmaaca fiihaa inaanu ijmaaca masaladan aanu khilaafaynin waa inuu ogyahay ee inuu masale kasta inuu hayaa shardi ma aha wa taasicu ka sagaalaadna macrifatu alikhtilaaf waa inuu garanaya iskhilaafkii alwaaqic bayna alculamaa culimmada dhexdooda dhacay iyadana waynu garanayaa mana aha shardi inuu masaa'ilka laysu khilaafay oo dhan garanayo bal waxaa looga jeedaa uun masaladan uu xukminayaa dee inay markaa mas'ala khilaafiya ay tahay iyo inaanay ahayn markaa waynu kala garanayaa aqwaashii culimada idigadusa inaanu khilaafayn waynu garanayaa waalcashiru ka tobnaadna macrifatu duruqi اlijtihaad duruqda markaa loo ijtihaado ee axkaamtii kitaabka iyo sunnaha loola soo baxana waa inuu garanayaa ay kayfiyat alistilaali sida loo deliisho min adilati alaxkaami axkaamta adiladeeda sida loo deliisho wax loogala soo baxo waa inuu garanaya alamru lilwujuub annahyu liltaxriim khaaska in caamka laga hormarinayo muqayadka mudlaqa in laga hormarinayo yacni saasoo kale waa inuu garanayaa waalxaadi cashar ka koob iyo tobnaada waa macrifatu darafin waa inuu daraf iyo qayb ka garaya min lisaani alcarab luqada carbeed waa inuu ka garaya carab carabkeeda oo min luqatin wa sarfin wa naxwina wa macrifatu tafsiiri axkaam illahi wa macrifatu tafsiiri kitaab illahi tacaala kitaabka ilahi tafsiirkiisana waa inuu yaqaana waxaa kaloo sheekhu leeyahy walxaadi cashar macrifatu darafin waa inuu daraf iyo qayb ka garanayo min lisaani alcarabi carab luqadeeda lisaan waxaa laga wadaa luqadeeda le'annuu markuu luqada carbeed yaqaano ayuu amar iyo nahyi ku garan khabar iyo inshaa wacdi iyo waciid asmaa afcaal xuruuf waxaasoo dhan buu kala garan oo min luqatin dee luqadii waa inuu ereyadii markaa luqada waa inuu yaqaanaa alfaadii mufradada ahayd waa inuu yaqaanaa wa sarfin sarfigii waa inuu yaqaanaayo waa cilmiga lagu garanayo axwaasha kelimadu ay leedahay sixatan waictilaalan iyo markaa qaabka loo gegediyo amar mudaaric masar sidaa looga sameeyo wa naxwin iyo naxwihii oo iyana cilmi lagu garaya axwaasha kelmadaha xaggooda dambe ay leedahay marka la isa saaro hadday tarkiib iyo binaa ay tahy mutabaxir markaa inuu ku yahay maaha waa inuu wax fiican ka garanayaa le'annahu hadba qofku intuu luqada carbeed u jiraa unbuu diintana u jiraa qofka aan luqada carbeed waxba ka aqoonin waxba fiican ka garan maayo diintiina markaa hadba inta ugu jira qofku luqada carbeed ayuu diintiina ugu jiraa markaa garsoore aan markaa luqa carbeed waxba ka garanaynini dee inuu markaa xeerbaaniyaal wax ku xukumo mooyaane kitaab ilaahay iyo sunno nebi cinta cirku isu jira ay isu jiraan waxba ka garan maayo waana yacnii dee khudad in dadka laga fogeeyo luqada carbeed in laga fogeeyo oo luqado kale markaas la baro oo luqada la cidhiidhiyo oo diinta barashadeeda la cidhiidhiyo waxa weeye waa wax hadaf ahoo ujeeddo laga leeyahy waayo waxaa la ogyahay qofka carabi yaqaanin qof diinta yaqaana inuu yahay qofka carabida ku dhow qof diintii ku dhow yahay qofka carabi ka fog diintii inuu ka fog yahay qoladaa dee lagu soo dejiyey ee markaa halkaa aad marka hore uun na ma lehee dee dadka muslimiinta oo dhammi luqa ay wada leeyihiin weeye weliba innagu yacnii culimmada quraadu waxay isu waafaqsan yihiin yacnii sida ay tahay ee looga doonaya inay soomaalidu u qabato asalkoodu markaa inuu carab yahay bay tusinaysaa dadka kaloo dhammi si unbay u qaban waayaanoo qaar baa xuruufta qaban kari waaya laakiin soomaalidu si ay tahay bay u qabanayaan markaa dee beri dhexun baa laynaga jeediyey innagoo wax ku qoranna oo markaa wax ku dalbanna oo koobilaa leban oo markaa mutalab la leeyahay oo wax walba markaa waraaqaha markaa adhiga lagu xisaabinaya carabi ayuunbaa markaa soomaaligan iyo imtixaan kale laynoo kaxeeyey wa macrifatu tafsiiri kitaabi illaahi tacaala kitaabka ilaahay tafsiirkiisana waa inuu markaas garanayaa oo markaa iyadana uu wax ka yaqaano waa inuu dee daraf markaa isagana waa inuu ka yaqaanaa oo dee duruq ijtihaadkii ayuunbay ka mid tahay wahaani casharka labiyo tobnaad an yakuuna samiican waa inuu yahay mid wax maqlaya walow bisiyaacin fii udunoohi dhagaha qaylo laga qayliya mahaadee falaa yasixu tawliyatu asama mid dhagaalaa magacowgii ma ansaxayo waثaalid cashar an yakuuna basiiran waa inuu yahay mid wax arkaya falaa yasixu tawliyati acmaa mid inala markaa magacowgii ma ansaxayo wayajuusu kownu acwar inuu ilow yahay ayaa ansaxaysa kamaa qaalahu rawyaaniyu sagu markaa rawyaani yidhi waxau sheekhu leeyahay wahaani cashar shardiga labiyo tobnaad ama khasadda labiyo tobnaad ee qofka laga maarmaanka uga kalsoonaa noqonaya an yakuuna samiican waa inuu yahay mid wax maqlaya le'annahu qofka markaa aan waxba maqlaynini dee ka wax qirtay iyo ka wax diiday midnaa ma kala garanayo waa dhagax halkaa iska fadhiya weye walow bisiyaacin fii udunayhi dee dhagahoo lagaga qayliyaba ha ahaadee dee kaan waxba la maqashiinayna ama dawahunba ugu daran laakiin dee haddii wax la maqashiin karayo oo sidaasuu yidhi sidaasuu yidhi markaa midag jooga ku qayliya oo maqashiinayo dee dhinacii kalena markaa hawlihii kaga filankaa waa laga dhigi karaa falaa yasixu tawliyatu asama middama idan waxba aslan maqlaynin in loo dhiibaa markaa ma ansaxayso oo loo magacaabo garsoorkii waثaalit cashar an yakuuna basiiran waa inuu yahay mid wax arkaya mid wax arkaya waa inuu yahay walow markaa dee ilquraba waxa ku arkaya oo falaa yasixu ma ansaxayo tawliyatu acmaa mid indhala magacowgii iyo udhibiddii garsoorka ma ansaxayo imaamu maalig baa qaba inay markaa ansaxayso oo ibnu maktuum buu dee madiina mas-uul uga dhigay isagoo indhala imaamatu salaa bay haydee xugun markaa may ahayn iyo dee mas-uuliyad guud ayuunbay hayde xugun may ahayn bay yidhaahdeen dee markaa ma kala garanayo dadkii markaas kii hadda markhaatiga aha kii furay iyo kii kale iyo midnaba ma kala garanayo hadduu doono qof baa markaa dee toban cod u kala samaynayooo markaa markhaati isaga dhigaya oo markaa halkaana wax badan baa markaa ku khaldamaya wayajuusu kownu acwar inuu ilow yahay oo ilaa yahay ayaa ansaxaysa kamaa qaalahu raawyaaniyu sida uu yidhi waraabic cashara an yakuuna kaatiban waa inuu markaa nin wax qora oo karaaniya yahay wamaa dakarahu lmusanifu minbishraadi kowni lqaadi kaatiban wejun marjuux weeye walasaxu khilaafu weeye waalkhaamisa cashara an yakuuna mustayqidan waa inuu yahay qof soo jeeda qof baraarugsan oo soo jeeda waa inuu yahay falaa yasixu tawliyatu muqafal kaa muqafalkaa markaa foorara in garsoor markaa loo magacaabo ma ansaxayo bian ikhtalla nadaru waa inuu dhinmay ow fikruhu ilaa limaradin xanuun ow kibarin weyni ow hayrihi waxau sheekhu leeyahy waraabic cashar an yakuuna waa inuya kaatiban mid wax qora leanna wuxuu u baahan yahay wixii loo keenay inuu qoro inuu akhriyo wuxuu u baahan yahay cid kale inuu wuxu qoro midda labaad haddii kale dee qofkana aanu wixii iska akhriyaynin wixii laga saxeexayay haddaanu iska akhriyaynin dee dhibteeda ay leedahay waxa liyaadiya wixii la doonay inta loo soo marooriyo ayaa la odhanayaa saxeex dee wuu iska saxeexayaa inuna waxba ka garan maaye marka qof wax akhriyaya oo wax qori karaya waa inuu yahay wamaa dakarahu lmusanifu min ishtiraadi kowni lqaadi kaatiban inuu yahay nin wax qoray inuu yahay wejun marjuux weeye inay shardi tahay waa weji laga xoog badan yahay adraci iyo zarkish iyo rag badan baa doortay walasaxu khilaafuhu inaan la shardinaynin ayaa markaa asaxu uu yahay laakiin way wanaagsan tahay inuu wax markaa nin qora uu yahay inuu markaa nin wax xisaabiyo xisaabta yaqaan yahayna iyana waxba shardi maaha waalkhaamisa cashar an yakuuna waa inuu yahay mustayqidan qof baraarugsan oo soo jeeda waa inuu yahay waxay ku tahay qawiya alfitrati walxidq waadabt qof markaa dhugtiisu markaa awood leedahay dabdigiisa iyo waxqabashadiisa iyo fahankiisu oo aan hadal la hoos marinaynin waa inuu yahay oo bixaysu laa yutaa min hafla khaflana aan looga imanaynin dee markaa aan lana degaynin waa inuu yahay xaqiina markaa aan laga degaynin markaa wuxuu uhi falaa yasixu tawliyata muqafal qofkaa muqafalka ahi qaflada iyo moogaantu markaas ay ku dhacday hayso in markaa garsooro laga dhigaa ma bannaana oo waa sidee baan ikhtalla waa inuu dhimay nadaru fiiradiisii oo fikru ama fikirkiisii baa dhinmay muxuu ku dhimay ilaa limaradii qofkii xanuun baa ku dhacay markaa eegmadiisii waa dhimantay fikirkiisii waa dhinmay loo dhiimayo ow kibarin ama gabow iyo weyni hadduu markaa qofkii isagoo dee qof soo jeedo baraarugsanoo daymada tukaale markii hore u ahaa dee mar hadduu gaboobo ayana wax waliba markaa bes bay noqonayaan aw khayrihi ama dee kayrkii oo banaadam waxaa jira dhaliyo qof maaragtay iska sacsaca ama sagagara ama markaa hacooya yacni caynkaasoo mid ilaahay u dhaliya balaadadaas iyo markaa foorarka oo daabacaloolana baa markaa jira kaa markaa waxba loo magacaabi maayo le waxba kala wadi kara maayeen weliba qof qawiya waa inuu yahay qof markuu wax odhanaya bimilifihi afkiisa muggii ku odhan kara waa inuu yahay ee markana mid ilnugulna markaa waa inaanu ahayn walammaa faraqa almusanifu markuu haddaba sheekhu ka faaruqay min shuruudi ilqaadi qaadiga shuruuddiisii sharaca fii aadaabihi aadaabtii qaadiga ayuu gudagalay faqaala wuxuui wayustaxabu waxaa la sunayaa an yejlisa inuu fadhiisto wa fii bacdi nusakhi an yanzila inuu dego ayilqaadi garsooruhu fii wastilbaladi beledka dhexdiisa ida tasacad markay ballaadhantae khudatu qorshaha magaaladu markuu ballaadhan yahay bartay inuu dego fain kaanat ilbaladu sagiiratan beledku hadduu yahay mid yar nazala wuxuu degaya xaydu shaa meeshuu doono in lam yakun hunaaka mawdicun haddaanay yahay meesha jirin hunaaka mawdicun meel muctaadun oo loo cadan yahay tanziluhu lqudaa qudaadda markaa degiddeedu tanziluhu muctaadun tanzilu ay degta alqudaatu haddaanu jirin wa yakuunu juluusulqaadi wuxuu noqonayaa fadhiisigiisu fii mawdicin meel fasiixin ballaadhan baarisin ay daahirin linaas dadka u muuqda bixaydu soo yaraahu lmustawdinu waalghariibu ka magaalada deganaya ka hariibkaaba u garayo waalqawiyu waaddaciif wa yakuunu majlisuhu wuxuu noqon masuunan mid laga ilaaliyey min adaa xarin dhib kulayl wabardin iyo dhib qabowgu bian yakuuna fi sayfi xilli kulaylaa waa inuu yahay fii mahabiriixi meel dabayli ka soo dhammanayso wa fi shitaa'i markaa qabowgana fii kinin meel asturaysa iyo dugsi waa inuu ku jiraa waxaa sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala walamaa faraqa almusanifu min shuruudi alqaadi qaadiga garsooraha shuruuddiisii markuu inooga baxay sharaca wuxuu galay fii aadaabihi faqaala wuxu uhi wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yejlisa inuu fadhiisto garsooruhu wa fii bacdi nusakhi an yenzila inuu dego ayalqaadi garsooruhu fii wasadi lbeledi beledka dhexdiisa inuu dego ayaa la sunneeyaa waa marka uu beledka bardankiisa degaya waa goorma ida tasacad markay ballaadhato khudatuhu khudada waxa le waa qorshaha iyo maabka iyo qaabka magaaladu markuu ballaadhan yahay ee magaalo weyn oo dee sida magaalooyinkanima kala degan oo xaafada kala leh markay tahay waa inuu meel bartamaha oo xaafad walba iyo cid waliba ka soo gaari karto waa inuu degaa waa markay ida tasacad markay waasic khudatu qorshaha magaaladu markuu waasic ayuu ballaadhan yahay wey fain kaanat ilbeladu hadduu yahay sagiiran mid yar waa tuulo yar nasala wuxuu degayaa xaysu shaa meel alyaaliya meeshuu doono ayuu markaa iska degi mar hadday tuulo yaroo dee dhinac walba iska mid tahy hadduu koonaa ka degiy hadduu koonaa ka dego waa isku mid laakiin markay magaaladu weyn tahay hadduu dee koono fog ka dego dee dadkii xaafudihii kalema soo gaarayaan laakiin goortaasi ee la leeyahay marka waa inuu dhexdeeda dega iyo waa goorma waay lam yakun hunaaka halka haddaanu ahayn mawdicun meel muctaadun oo loo caado leeyahay oo tanziluhu alqudaatu qudaadu ay degaan dee hadda maxkamado dhisan baa jira dee maxkamadaha dhisan iyo dhismayaashoodaasumuu degayahay meel gaara markaa degi maayo halkaas ayuu degi fii mawdicin weli way wayakuunu waxaanu noqonayaa juluusulqaadi qaadiga fadhiisigiisiyo meeshuu garsoorka u fadhiisanayaa fii mawdicin fasiixin meel waasica si aanay dadku isugu cedheeriyeen baarisin ay daahirin u muuqda linnaasi dadka baxaydu yaraahu lmustawdinu ka magaalada deganin dee uu garanayo walqariibu ka qariibkaee soo galayna uu halkaa markaa ka arkayo oo dee boodhkeed iyo calaamadeed iyo markaa uu ku garanayo walqawiyu wadaciif kii markaa qawiga awoodda lahaa kii daciifkaa mid walba u arkayo wa yakuunu majlisuhu majliskiisu wuxuu noqonayaa masuuran mid laga ilaaliyey min adaa xarin dhib kulayl wa bardin iyo qabow dhibteed dhibta qabowga iyo dhibta kulaylkaba mid laga ilaaliya waa inuu yahay xaaladda hadba la joogo waa inuu laayiqu yahay bian yakuuna fi sayfi waa inuu sayfkii xaagiya kulaylkii waa inuu fii mahabiriixi meelay markaa dabayli ka soo dhamanayso hawa uga soo gelaysa xilli kulaylaha waa inuu ku yaallo wa fi shitaa'i xilliga qabowgii iyo jilaalkiina fii kinnin waa inuu markaa kinni ku jiraa meel asturan oo markaa dugsiya alkinnu waxaa laydhaha waxa liyaaliya wixii qofka markaa qariya ee astura ayaa la yidhaha ama god ha ahaado ama guri haado ama wax kale ha ahaadee macnaha waxayna tusinaysaa dee garsoorku sida dee iminkaba nidaamkan hadda jiraba dee saddex qayboodba markaa ama saddex dhadhaarba markaa laga dhigay dee nidaamkii dowladnimo qaybtaa dee ay laleeyahay sharci darijinta islaamku sharci ilaaliyaal buu yaqaan waxba ma dejiyaan baarlamaanka iyo majlis shuuruhu sharciga ilaaliyaan waxba ma dejiyeen ilaahay baa inoo dejiyey sharciga laakiin kaasuma ilaaliyaan iyo dee qaybtan tanfiidka ee fulinta iyo qaybtan garsoorka ee xuunka islaamkana dee muhiimmaddaasuu leeyahy intaa wasaarada la dhisaya ee la qurxinayo qorshaaba uguma jirto maxkamadihii in la qurxiyo oo la hagaajiyaa diintuna kamay hadalin wasaarad hebel iyo wasaarad hebel iyo wasaaradda hablaha iyo wasaaradda markaa inamada iyo wasaaradda ciyaaraha iyo wasaaradda dalxiiska in la hagaajiye waxay ka hadlaysaa garsoorka in la hagaajiyo innaga iminka dalkeenna waa meelaha ugu liita garsoorku qaar baa dhir hoosteed farfadhiya dhir hoosteed ayay fadhiyaan xilligaa aynu maraynaabay dhir hoosteed wax ku xukumayaan qaar baa iska daba suga oo qaar baa midba maalin shaqeeya qaar baa halkaa iska tubanoo meel alyaariya meelay galaan aanad arkaynin hantidii ummaddana waa adiga arkaya maalinba sidaa loo cunayo loo iibinayo loo faasaxayo ee loo baabinayo waa adiga arkayaan walaa xaajiba lahu xaajibna waa inaanu usala wa fii bacdi nusakhi walaa xaajiba xaajibiya gaadna duunahu sokadii waa inaanu hanin falow ittakhada xaajiban hadduu yeesho ow bawaaban ama mid kelinka u taagan hadduu yeesho guriha waa la karaayeystaa walaa yaqcudu una fadhiisan maayo alqaadi lilqadaa'i filmasjidi u fadhiisan maayo fain qadaa fiih hadduu ku xukumana kuriha waa la karaaysa fain ittafaqa hadduu waafaqo waqta xuduurihi fi lmasjid wakhtigu masaajidka u soo xaadiray lisalaatin wakayriha salaad iyo wax lamida khusuumatun haddii ay markaas soo waafaqdo la isku qabsado lam yukrah fasluha fiihi in lagu kala saaro lama karayso wakadaa low ixtaaja ila lmasi licudri hadduu ugu baahdo oo min matarin iyo wanaxwi lamidana waa ku xukmin karaa wuxuu sheekhu uhi walaa xaajiba lahu can innaasi dadka mid ka xijaabana waa inaan u sugnaanin wa fii bacdi nusakhi walaa xaajiba duunahu sokadii markaa mid dadka ka celiyaana waa inaanu jirin oo markaa dadkii dee yacnii doonaya markaa ka xijaabo ka celiya waxaa jira mid naqiib la yidhaha naqiib waxay idhaahdaan waa kan isagu kala tartiibinaya ee siay usoo kala horreeyeen iyo siay markaa u gelayaan iyo xilliga ay soo noqonayaan kaa isaga nadaaminaya qaabkaa u nadaaminaya isaga lama diidana laakiin midun markaa qof walba celinaya waa inaanu jirin nabigeennuna markaa wuxu uhi falow ittakhada hadduu yeeshee xaajiban aw bawaaban mid xaajibo hodada ka celiya ama midun hakadikiisa taagooda ka celiya kuriha waa la kalaysaa wakhtiga xub iyo xilligaan saxmadi jirin nabigeennuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiid abu daawuud iyo xaakim iyo ay warinayaan man waliya min umuuri nnaasi shay-an qofka mas-uul ka noqda arrimaha dadka wax faاxtajaba ee iska xijaaba iska qariya xajabahu allaahu yowma alqiyaama ilaahay maalinta qiyaamaha ayuu isagana iska xijaabayaa ee faاxtajaba duuna xaajatin baahidoodii markaa iska xijaabay ixtajaba allahu minhu ilaahay baa isagana iska xijaabay maalinta qiyaama ugu baahan yahay maanta dhulkeenna qof mas-uul ahoo rumaysan ummaddaa xil baad u haysaa oo mushaharka aad qaadataa wuxuu ku salaysan yahay xilliga shaqada la soo gelaya waa toddobada xilliga laga baxayaana waa labada xil baad ummaddaa u haysaa mas-uuliyad baa kaa saaran haddaad intaa u shaqayn weydo mushaharkaad qaadanayseed carruurtaada aad siinaysaa waa xaaraan haddaan idhaahda ma jiro ama hadduu jiro midii waa laba ku dambaabi maayo xilba cid inay u hayaan ma ogaa mas-uuliyad inay ka saaran tahay ma ogaa mushahar inuu inay ka qaataan ma ogaa bal waa loo hanjabaya mas-uul baan maalin taagnaa aan u soo galay xafiiskii oo la dul taagan yahay baanu soo wada gallay toban baanu isku dul taagin wuu soo baxay waanu daba yaacnay gaadhigii buu fuulay askarigii baa aniga igu yihi sheekh soo fuul gaadhiga gaadhigii baan la fuulay ruux dumara ayaa halkaa soo taagto waxay tidhi dee shalay baad nama sulnaa shalay baad nala ballantay waan ku doonna war qarta buu ihi xidha war xidha buu dhaagtar way hadal badantay xidha xidha buu ihi qabta wallaahi hargeysa dhexdeeday ka dhacday waa wada noocaa inta aan xafiis tegey ee layidhi joog askarun baa hortaagan qori joog wariya macnaha waxa weeye qofkan meesha ku jiraa ma oga mas-uuliyaddan iyo xilkan uu haya iyo muxuu mushaarka ku qaata muxuu ummaddan u qabtaa ilaahay haynoo keeno kuwa mas-uuliyadda iyo xilka loo dhiibay garanaya oo inay ummaddan u shaqaynayaan garanaya oo ay shaqaalow yihiin garanaya oo wakhtiga ay ku xisaabtamayaan garanaya waataan muxaadarada dhan ka qabtay ee berigii dhawaydeen ingiriiska tegey saddex bilood ka hor ayaa maayarka shafiil layga soo sameeyey ballan odhanaya anuu halkan joogaa bisha koowaad lixdeeda markay tahay saacaddu tobanka iyo barhka inaan xafiiskiisa kula kulmo halkanaan joogaa waraaqii baa lay keenay adisababaan tegi fiisi baan dalbaday waa lay soo siiyey waan tegi shafiil baan tegey markay bishu afar meelaha ahayd maalintii ay lix ahayd baa lay kaxeeyey tobankii iyo barhkii markay ku beegantay baanu xafiiskiisii istaagnay xafiiskii maayarka ayaanu istaagnay qofka ruux dumaroo weynoo waa xafiis masaajidkan leegoo dabaqiyaa ruux dumaroo weyn baanu la hadalno waxaan maayarkaanu ballan la lahay sekreteerkii bay la hadasho waxay tihi ma jiraa ballankaasi waxay tihi waa jiraaye soo daa waanu baxno halkii baanu fadhiisanay ruuxii dumar ahayda meesha joogtay waxay nagu tidhi maayarkii waxoogay saxmad baa ku yar dhacday oo in yar buu habsaamay halkan qolkan yar fadhiisan waanu fadhiisannay toban daqiiqo ayay ballankii dhaaftay ruuxii dumar ahayd way noo soo gashay waxay tii raalli ahaada tobankaa daqiiqdii ka habsaamay maayarkii waydii sugayaa soo gala bay tii waannu soo gallay isagoo sare jooga nin muslimoo taalib xuseen la yidhaaba nin baakistaani oo muslima buu ahaa gaal baa ballan wanaagsan maynu naqaanaaye nin islaamo buu ahaa wixii wanaagsaneeba waxaynu signay gaalo nin islaama buuxa halkii baanu ugu soo gallay shaahiyo kafaygi iyo biyihii buuna siiyey halkiibaa markaa wixii aanu walaanu sheegay aanu sheegay isaguna markaa dadka wacyigelintoodiiyo yacni ayuu isaguna igala hadlay bal hadda u fiirsa walaalayaal waa saddex bilood ka hor ballankaa marka lay samaynaya ana halkaanaan joogaa isna halkaasuu joogaa ma jiraa maanta mas-uul aynu xafiiskiisa ugu tegayno hadduu maanta kula ballamo kulaa berri ikaan berri markaa maxaad wadi oo miyaynaan shalay ballamin haddaad heshaba miyaynaan shalay ballamin maba xasoo ballankii shalayto xilba cid uma hayo halkaasaynu maraynaa ilaahay haynoo hagaajiyo dalka alla haynoo hagaajiyo dowladda alla haynoo hagaajiyo dalka alla haynoo hagaajiyo dad yow ogaada adduunka intan aynu ku leenahay intanna hadday naga xumaato noocaa noqoto meelaynu qabanna ma joogto haddaan meelaan uga tahriibo garanay waa ka tahriibina dhallinyarada ama sheegaysaan wabilahi towfiiq